iyadoo dhalinyaro badan oo soomaaliyeed islamarkaana dalka ku nool ay wajahayaan shaqo la-aan baahsan ayaa waxaa jira dhalinyaro wax bartay balse shaqo ka waayay cilmigii ay barteen haatana waxaa muuqanaya in dhalinyaro badan oo ku nool magaalada kismaayo ay durbo bilaabeen in xirfado kala duwan ay ku shaqaystaan sida xirfadda qaadista sawirada qaar ka mid ah dhalinyarada ku nool magaalada beledweyne oo xirfadda qaadista sawirada ka maaraya noloshooda iyo kan qoyskooda ayaa warbaahinta ugu warbixiyey sida ay u arkaan shaqadaasi iyo caqabadaha ay kala kulmaan bulshada waan dhawahay magacaygu waa maxamed cali aadan waxaan ahay kameraman waxaana ka shaqeeyaa beerta kismaayo saad ogsoontihiin kameramaanku marka lagu yidhaahdo waa qof sawiro qaada oo bulshadaas u shaqeeya bulshadana markaa u shaqaynaysid way kala duwan yihiin qof walboo sibaa kula kulmaysaa dadkaa kala duwan sideeda kalena kamerada lagu sheegayo markaa sawir qaadaysid waxaa waaye inaad shaqo soo tagtay shaqada aa usoo aaday ama meesha aa u imaatayna waa inaad qof sawir ka qaadaa qofkaas aad qancisaa ood ka dhaadhicisaa inay sawir qurux badan ka qaadaysid aad ka dhaadhicisaa inaad sawirka hadhow si fiican aad usoo editin garaynaysid welina aad usii raacisaa sawiro hore aad editin garaysa inaad tusisid si uu u qanco uuna ku qanco shaqadaada xirfadan ani ahaan waxaa igu dhaliyey waxay tahay qof walba hobiuu leeyahay dadka ibni aadanka ilaahay ma simin nin wuxuu jecel yahay inuu noqdo dalabar nin wuxuu jecel yahay inuu noqdo askari suu dalka u difaaco midna wuxuu jecel yahay inuu dalka waxuu qabto injineer uu noqdo anigana waxaan jeclahay dhalinta soo baxeysa iyo dadka soo jaanqaadaya inaa xasuuso u reebo sawir qaadista laguu sheegayo sawirku waa xasuus qofka u galaayo aayihiisa dambo ama beri kadib xitaa ilmihiisa tusi karo dhihi karo aabbo waagaa yaraa saana u ekaa haddana waa kana saana u ekaade wallaahi caqabado badanaan kala kulmay oo ay ka mid tahay markaad sawirka qaadaysid dad qaar dabeecadooda ma kala dubna qof waxaa arkaysaa oo sawir aad ka qaaday oo waqti aad gelisay oo laga yaabaa maanta labiyi tobankaad asaga u shaqaynaysay caawa markii sawiradii aad u soo wada qurxisid aad adiga ka sugaysa u yaraan lacag toban dollar ama shan iyo toban dollar ama labaatan dollar camal aad ka sugaysay markii sawiradii wuxuu ku leeyahay dhowr xaba iisoo dir lacagtan kuu soo diraa marka waxaa laga yaba adig qofki inaa aamintid wixii sawir dhan aa u dirtid kadibna lambarka whatsappka ama lambarkii caadi uu ka hayab inuu baloog ku saaraba sawiradiisna uu helay lambarkaagina baloog u saaray magacayga waa xasan cusmaan cabdi kuna magac dheer xasan xiis kuna nool magaalada kismaayo kuna shaqaysta xirfadda kameramaannima run ahaanta horta sideedaba qof ma arkino haddii inuu wax barta keliya wax kuma helayo shaqsiyaanteeda tusaalahan kaaga soo qaataan iskuul waxaabogala kuristay tobanka kenya kasoo bogay dalka saanumid ilaa shahaadooyinkay boorsada ku jiraan kalama soo bixin oo calaashaan shaqooyin oo dee caadi ah maana helin marka laba kun iyo lix iyo tobanka igu dhalatay inaan ma arkino saxaafadda iyo kaamerimaanima howlahaas aan barto marka iyada keligeed maaha laak xirfado badanaan bartay laak xirfadan u arkay inay anfici karto hadda loo baahan yahay waxay hadda xilliga lix iyo tobanka ka hadlayaa ayada ahayd kadib adig waan bartay muddo lix bilood saxaafadan baranaya sideed bilood ka videography sidii muuqaalada loo duub loo habeey sibirada si loo qaada loo duub loo habeey aan bartay haddana afar bilood dheeraada kusii darsaday adig ugu dambeyn laba kun lix iyo tobanka markaan buhade iskuulkii wixiga dhamaystay kadib dalkii waxaan imid laba kun sagaal iyo tobanka halkaasaa shaqooyinkay ka bilow kaamerimaanimada ilaa haddana waa ku ku taaganahay walaal waxaa ku bartay kenya aan ku bartay gaar ahaan midna horta si maxalli ah waxaan u bartay oo saxaafadda qarash ani aan iska bixinay oo waxay igu taageerisay walaashay madaxda kor allaha yeela ayada igu taageerisay xilligaas iga weyneyd oo haddii reerka waa gacanta ku haysay wixii markaas kadambe dhalinyaradan hal abuurkan la timid ee ku nool magaalada kismaayo ayaa sheegay in ay ku faraxsan yihiin shaqadooda la xiriirta sawir qaadista